raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka aroornimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya ayaa kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dib udhiska iyo maalgashiga dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo magaalada bruxelles ee xarunta waddanka beljimka kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub iyagoo ka wada hadlay xidhiirka xooggan ee ka dhexeeya midowda yurub iyo soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo saaka ay xukunno kala duwan ku riday eedaysanayaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo horey dilal uga geystay magaalada tan muqdisho ciidamada ammaanka oo kaashanaya shacabka ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan laba dhagarqabe oo dil u geystay askari ka tirsan ciidamada ammaanka dowladda sacuudi arabiya oo gargaar laba boqol iyo laba kun iyo laba boqol iyo konton tan ah oo qaybo badan isugu jira ugu deeqday dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka waddankeenna saameeyey iyo ciidamada israa'iil oo duqaymo xoog leh ka fulinaya marinka gaza ee dhulka reer falastiin
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya isagoo kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo maalgashiga dalka cabdiqaadir yuusuf irshaad ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya kulanka oo ka dhacay deegaanka safiirka safaaradda soomaaliya ee dalkaasi kenya mudane maxamed axmed nuur tarsan ayaa waxaa ka qayb galay ganacsatada iyo hoggaanka bulshada soomaaliyeed ee ku nool waddankaas danjire maxamuud axmed nuur tarsan ayaa soo dhoweeyey ganacsatada isagoo uga mahad celiyey ajiibidda martiqaadkii uu fidiyey madaxweyne bulshadii waatan waa kareemkii waa kareemkii magaalada nairobi hadday noqoto lacag hadday noqoto sharaf hadday noqoto aqoon hadday noqoto waxtar gabdhuhuna horseed ay ka yihiin marka waan ku faraxsanaha inaad nagala soo qaybgeshid qadadan waanu kusoo dhoweynaynaa kusoo dhowow madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ganacsatada soomaaliyeed u sheegay in dalka horumar badan uu ka jiro isagoo tilmaamay in dowladdu ay ku dadaalayso dib u dhiska dalka waxaana uu ganacsatada ku booriyey kaalintooda isagoo ugu baaqay inay sharciga dalka ay joogaan ilaaliyaan si sumcadda dadka soomaaliyeed ay matalaan ay u dhowraan dadka dibadaha jooga oo idinka aad ugu dhow yihiin dalka waxaad runtii qayb ka tihiin horumarka maxaa yeelay haddii aad halkan dalkan aad joogtaan aad wax ku kordhisaan horumarka dalkan wax ku kordhisaan soomaaliya wax ku kordhiseen maxaa yeele annaga mar walba waxaan ka shaqeynaa dowladaha dariska ah inaan xiriir wanaagsan la yeelanno maxaa yeeley waa isku xidhannahay oo lama kala maarmo marka haddii idinku aad sharciga ilaalisaan dhaqaalahooda aad wax ku kordhisaan sooshalkooda wax ku kordhisaan runtii waxay noo tahay magac iyo sharafay noo tahay iyo saameyn naftigeeda dalkan naftiisa lagu lahaan karo oo aan ku sheegan karno aan odhan karno dadkeennii qayb waxay ka yihiin horumarka iyo dhismaha dalkeenna marka aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinayaa doorka ama kaalintaad ka qaadataan horumarka dalkan waana idinka hadlaan oo markaan madaxooda arko waa ii sheegaan doorka aad kaga jirtaan ama kaalintiinna inay tahay kaalin aad iyo aad muhiim u ah inaad canshuuraha bixisaan weliba aad qabataan wax muuqda oo la taaban karo madaxweynaha ayaa ganacsatada ugu baaqay inay qayb weyn ka qaataan dib u dhiska iyo maalgashiga dalkooda kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka iyo diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliya ee dalkaasi kenya
ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa magaalada bruxelles ee xarunta waddanka biljimka kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub iyagoo labada dhinac ka wada hadlay xoojinta xiriirka xooggan ee u dhexeeya midowda yurub iyo dalkeena soomaaliya muuse cismaan abto ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudana xasan cali khayr iyo madaxweyne ku-xigeenka midooda yurub federeeka mokereni ayaa kula kulmay magaalada brusles ee xarunta midooda yurub kulanka ayaa looga hadlayay xiriirka xooggan ee ka dhexeeya midooda yurub iyo soomaaliya nabadda amniga horumarinta dhaqaalaha iyo taageerada xoojinta dimuquraadiyadda federeeka mokereni oo sidoo kale ah wakiilka midooda yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ayaa adkaysay sida midooda yurub oo ay ugu go'an tahay in soomaaliya ay ka taageeraan hiigsiga dhismaha soomaaliya ay ku tilaabsata siyaasad loo dhan yahay amni dhaqaale ahaanna horumarsan oo ka faa'iidaysata bulshada hal abuurka leh ee dhallinyarada u badan iyo khayraadkeeda dabiiciga kulanka ra-iisul wasaaraha uu la qaatay federeeka ayaa qayb ka ah shirar bruseles uu kula qaadanayo hoggaanka midooda yurub
ciidanka ammaanka oo kaashanaya shacabka ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan laba dhagar qabe oo dil u geystay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka nuur siciid taaliil ayaa warkanna inoo faahfaahinaya
ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo maamulka degmada wadajir oo kaashanaya bulshada ku dhaqan degmadaasi ayaa ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan laba dhagar qabe oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kuwaas oo dil u geystay askar ka tirsan ciidanka amniga degmada saraakiisha amniga iyo maamulka degmada ayaa saldhigga degmada wadajir ee booliiska soomaaliyeed kusoo bandhigay labadan dhagarqabe ee ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan hase ahaatee ciidanka amniga degmada ayaa ku guulaystay in ay mid dhaawacaan midna ay gacanta ku dhigaan waxaana labadani dhagarqabe lagu soo bandhigay saldhigga degmada wadajir kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadal ibraahim dheere ayaa booqday xarunta saldhigga degmada wadajir oo lagu soo bandhigay dhagarqabayaashani ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaana ugu mahadceliyey maamulka degmada iyo saraakiisha amniga howlgalkan oo ay ku guuleysteen iyo sida ay looga soo shaqeeyey gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan maxamed macal cali ayaa ka warbixiyey howlgalkani iyo qaabkii uu dhacay innaa lilaahi wa innaa ilaa raajicuun cali cabdulaahi dable cali cabdulaahi ay gacan ku xag daran ku dishay suuqa weyn kooxda ugus oo dishay waadayisiin maanta waxaan rabaa marka ugu horreeya inaan u tacsiiyo qaranka soomaaliyeed asgariga ka shahiiday marka labaadna waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo bulshada heer wada jir inay maanta ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigteen iyo maamulka degmada wadajir oo iskaashanayo laba dhagar qabe ee si bareera u dilay markastana u dilo dhammaan dadka waxgalka u ah ee bulshada soomaaliyeed kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadal ibraahim dheere ayaa goobta kula hadlay warbaahinta cali cabdul wuxuu ahaa askari soomaaliyeed dalkiisa difaacaya waajibkiisa gudanaya runtii gacanka xaq darab ayaa dushay diinta sidii nagu tirina janno galayaan kuwaana cadaabay galayaan sababtoo ah nin aana aabbihiis aana dilin xoolo ka qabin dhiiggiisa gelin ayay bannaysteen inay dilaan marka waxay helaan adduunyadana waa ku cadaabaynaa aakhirana insha allah cadaabay galayaan xaq waxaa oo leedihiin dadka degan magaalada muqdisho inaad nabad aad ku seexataan nabadna aad ku soo toostaan nabadda gacantiinna ku jirtaa haddii maanta wixii dhacay ay sii dhacaan oo aad soo qabataan dhagarqabayaasha waxaa meeshaa ka baxaysa amni darrada amniga halaga shaqeeyo nolosha waxaa kow u ah amni markii amni la helo ayuu qofku wuxuu helayaa nolol laakiin haddii amni haddii la waayo nolol ma jirto marka noloshiinna kama hor imaan karaan afartan cunuga been loo sheegay afar malyan dad ah marka aad ayaan inkugu mahad celinayaa nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo saake fadhi yeelatay ayaa waxa ay xukun dil ah ku riday dhagarqabayaasha kale ah shucayb cabdulaahi maxamed iyo saadaq jabbaar xuseen halka maxamed cismaan axmed iyo ismaaciil maxamed aweys lagu xukumay xabsi daa'in kuwaasi oo loo haystay falal argagixisanimo haddaba xukunka maxkamadda waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad jenaraal xasan cali nuur shuute
maxkamadda waxaa u caddaatay in afarta eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile shabaab shucayb cabdulaahi maxamed dil toogasho ah labo dembiile shabaab saadiq cabdijabbaar cumar dil toogasho ah saddex dembiile shabaab maxamed cismaan axmed xabsi daa'in afar dembiile shabaab ismaaciil maxamed aways xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
dowladda sacuudi carabiya ayaa gargaar raashin ah oo ka kooban laba kun iyo laba boqol iyo konton tan oo isugu jira qaybo badan waxay ugu deeqday dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ku soo rogmaday qaybo ka mida magaalooyin ku mida dalkeena soomaaliya cali jaamac cali kuus ayaa warkanna inooga soo diray magaalada jidda sii hay-aha safaarada soomaaliya ay ku leedahay dalka boqortooyada sacuudi arebiya mudane saalim nucow xaaji oo si weyn ula socda dhibaatooyinkii fatahaadda biyaha webiga ay u geysteen dad iyo duunyaba kaasoo saameeyey degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan dalka soomaaliya ayaa booqasho ku tegay xarunta hay-adda samafalka ee boqor salmaan ee ku taalla magaalada riyaad halkaasoo uu kula kulmay kaaliyaha guud aan kormeeraha hay-addaasi injineer axmed bin cali haddaba sii hayaha safaarada soomaaliya ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya mudane saalim macow xaaji oo maanka ku haya ahmedda booqashadii uu ku tegay xaruntaasi iyo isagoo si dhab ah uga tarjumaya baaqii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliinta kale ee dowladda ay ugu baaqeen shacabka soomaaliyeed sidii ay gurmad degdega loola gaari lahaa dadkii waxyeelada ay ka soo gaareen fatahaadda biyaha wewiga iyo khasaarooyinkii ay geysteen uu mudane saalim macow kulan deg dega la yeeshay mas-uuliinta sare ee hay-addaasi samafalka ee boqor salmaan oo uu ugu xog warramay baaxadda dhibaatooyinka ay sababeen fatahaadaasi iyo kaalinta looga baahan yahay inay ka qaataan masiibadaasi qaran haddaba mas-uuliyiintaasi sare ee hay-adda samafalka boqor salmaan oo si qiiro leh uga dhegaystay xog warankaasi mudane saalim macow xaaji si hayaha safaarada soomaaliya ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa si ficla uga tarjumay xog warankaasi iyagoo caddeeyey in dadkii ku waxyeeloobay fatahaadaasi biyaha webiga iyo kuwii barakacaba ah ay ugu deeqeen ilaa laba kun iyo laba boqol iyo lixdan kow tan oo cunno iyo hoyba marka lagu daro shan kun oo teendooyin ah iyo daawooyin iyagoo islamarkaasina qorsheeyey inay fulin doonaan mashaariic yaryar ah ee wax lagaga qaban doono fatahaadda biyaha labada webi ee mustaqbalka haddaba sii hayaha safaarada soomaaliya ee ku leedahay dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxaa booqashadii uu ku tegay xaruntaasi samafalka ku wehelay u qaybsanaha dhaqanka iyo waxbarashada ee safaarada soomaaliya ee magaalada riyaad mudane cabdulatiif xuseen maxamed cali jaamac cilmi cali kuus raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtiisa lixdanaad ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo la isugu furayo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi taliyaha cusub ee ciidanka oo xilkan la wareegay shalay ayaa munaasabaddii xilwareejinta ka sheegay in markaasi ay u howlgeli doonaan sidii loogu furi lahaa dhammaan waddooyinka ay go-doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
saraakiisha qaybta lixdanaad ee halkan fadhida waxaan u jeedaa in maanta xilkii aanu dhammaanteen goobjoog ka wadannahay in xilkii qaybta lixdanaad aniga laygu soo wareejiyey taasoo aan rajaynayo inaan dhammaanteen isku si u wada shaqayno dalkan waa naga wada dhexeeya dhammaanteen cid gaar u leh ma jirto mas-uuliyadda waana wada saaran tahay min dable ilaa iyo taliyaha ugu sarreeya waxaa la rabaa inaan mas-uuliyaddeena qaadano dhammaanteen aniga keligay ma aha waxaan rajaynayaa inaan muxuu aha isku hadaf noqno ka adkaano cadowga gudaha iyo dibadda
maamulka degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa diyaarinaya xaaladaha adeegyada caafimaad ee degmada iyagoo codsaday in dib u dhis lagu sameeyo cisbitalka guud ee degmadaasi gudoomiyaha degmada cadale muuse maxamed kali oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arrimahaasi iyo arrimo kale faahfaahinaya waxaa jirta degmadan waxay santar u tahay dhul fara badan oo isku xirka meelaha gacanta cadowga ku jira iyo meelaha kale bacaad badan way leedahay isbitaalladii waaweyn gacan ma haystaan mana dayac jirtaa daaweynna ma haystaan meelo yar oo amsiajaha ku yaallo aad u koobkooban way jiraan ee way tabar yar yihiin yani waa waxyaabaha la yidhaha administrationka quudin iyo umulista iyo howlahaasaa jira masalan eh, shiralka noo yimaada marka aaday u fara badan yihiin ma bacdama aan joogno meel yacni eh, dhulkeeda uu aad u kala fog yahay oon dhexdhexaad u nahay dhulka fog iyo dhulka xamar labadaba aan ka fognahay wuu burbursan yahay seel meelo yaryar maahan ee seelka guud uu xiran yahay haye maxaa degmada ya haye see marka degmada xagga iyo caafimaadka ka tahay haddii aanay cisbitaalkii guud aanay shaqaynayn
ma shaqayn kariyo marka cid gacantiisa ama dib u dhis ma haysiiyo gacan eh, daaweynana ma haysiiyo culaysi wuxuu qaba meelo yaryaraa jira hay-ada yaryar oo waxaa ka shaqeeya macda- yacni qabta howlaha naytira ah, quudinta waxaan la yidhaha iyo umulisooyinka
halka warka ay idinkala socotaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saraakiisha caafimaadka ee magaalada khaza ayaa waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay weerarada israa'il ay kor u dhaafayso labaiyo labaatan qofood iyadoo israa'iil ay ku hanjabtay inay laba jibaari doonto weerarada dhinaca cirka ah ay ku qaadayso magaalada khaza ciidamada difaaca israa'il waxay sheegeen in kooxda islaamiyiinta ee j- is- islaamiyiinta ee jihaad ay ku soo rideen israa'iil in ka badan laba boqol oo gantaal weerarada israa'iil ayaa bilowday kadib markii ay duqeyn ku direen taliyo sare oo ka tirsan kooxda jihaad oo lagu magacaabi jiray baha abu aleta ururka jihaadil islaami ayaa dal- dilkooda taliyahooda kaga jawaabay gantaalo ay ku tuureen dhinaca israa'iil guud ahaana warkii oo aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta wadanaga dhegeysanaysaay intaa ayaan kusoo gabagabeynaya hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net